waa hagaag dhegaystayaal waxaa inoo suuro gashay inaan waraysi la yeelanno suldaan aadan tifow oo ah suldaanka guud ee beesha xawaadle qeybteeda degta koonfurta soomaaliya annagoo wax ka weydiin doona insha allah dagaalkii maanta ka dhacay degmada moqokori ee bariga walaayada islaamiga ah ee hiiraan kaasoo u dhexeeyey ciidanka milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ugu horeyn suldaan kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan jasakallah kheyr waa ku dhowa insha allahu tacaala waayahay suldaane saaka waxaa dhacay dagaal u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda uu hogaanka u hayo xasan sheekh waxaana dagaalka lagu daafuray camaliyad istishaadiye ah adinka marka maadaama aad tihiin odayaashii dhaqanka sideed u aragtaan marka dagaalkaasi allahu akbar allahu akbar allahu akbar alxamdulilah horta ilaahay ku mahadsan oo waa sugaynay meeshaas iyadaa in sidaa isi ka daran loo galaa waa waxaan dhigta ku haynay oo saacad kastaba aan dhehaynay goormaa la geli doonaa ilaahay waxaan ka baryayaa walaalkii isa shahaadadii ku furan insha allah shahaadadiisa allah ka aqbalo intii ku shahiidana shahaadadooda guud ahaan allah aqbalo wixii dhaawacana dhaawacooda allah noo bogdhayo intaas intaasaan leeyahay kadib insha allahu tacaalaa dagaalkaasu run ahaantii annaga waxaan u aragnaa qof ahaantayda iyo annagoo koonfurta joognaba dagaal aad u hortaa u qaabdaran oo dadka deegaankana aad u dhibaataynayo maadaama dad deegaankoodii degan ay yihiin oy muslimiintii soomaaliya koonfurta soomaaliya deganaa guud ahaan ay ka tirsan yihiin in saakay ayaga lagu adeegto oo intaasoo dhibaatay aan ku dhacdo horta run ahaantii aad iyo aad iyo aad baan ugu xunnahay marka dagaalka guud ahaantiisa horta aad baan ugu xunnahay arrintaa iyada ah mana jeclayn laakiin way dhacday maadaama ay dhacdayna sideedana haddii marba walaalka tabar loo waayo islaamka la walaalo waa dadkii tabar loo waayo insha allah in layska dhiciyana waa shay min addiina waa soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala waayahay xasan sheekh ayaa saddex sano ka hor duulaan kusoo qaaday walaayaadka islaamiga isagoona ku hadaaqaya inuu soo afjari doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka waran warkiisa ma dhaweymise taa cagsigeeda ayaa timid alxamdulilah waa hadday waxay iska dhihi jireen waaye maanta waxay taagan tahay in ayaga biyihii ay ka dhammaadeen falilaahi alxamdu al-shabaab waxa waaye waa dad diintaas islaamka u dagaalamaya ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaana ballan qaaday in diinta mar kastaba ay koraynayso ballanqaad allay ku socdaan asagana ballanqaad maraykan oo ku socday marka laba nin oo midna ilaahay subxaanahu wa tacaala wax u ballanqaaday ninna maraykan wax u ballanqaaday kolley waa la dareemi karaa kii ballanqaadkiisa uu fulaa insha allahu tacaala shabaabna kitaabkaas alle ayay sideedaba ay wadataa ninkanna wuxuu wataa dastuur inuu meel mariyo haddee labadana waxay shaqaynaya haddana muslimku waa garana marka wax u suuroobay male maantana waad u jeedaa xarag kastaba in hadda kolley la xasbinayo dhibaatada ka socoto ragga lagu laaynayo maadaama adinka aad tihiin odayaashii dhaqanka maxaad fariina aad u diri lahayd dhalinyarada uu xasan sheekh u adeegsanayo dagaalka ee ku baaba-aya furimaha si gaara maxay tahay fariintaada aad u diri lahayd dhalinta ka dhashay beesha ee ku jira safka dowladda uu hogaanka u hayo xasan gurgurte waa run ta soomaali badanaa la howlgeliyey soomaalidii marka la howlgeliyay guud ahaan way aragtay xaqiiqda dhabta ayay ogaatay ma ahayn kuwan hadda aan ka dhashay keliix lama howlgelin qabaa'ilo badan ayuu howlgeliyey laakiin qabaa'ilaadkii kale dad faham caqlile ayaa ka soo dhex baxay oo arrinkoodii ka hadlay dad caqlilena way noqdeenoo way isdaba qabteen laakiin kuwan way isdaba qaban waayeen maartii ayaa daba qabanaysa marka run ahaantii maanta waad ujeedaa shabeellaha dhex howlgeliyey waxa ka muuqda waad ujeedaa nimcada ka socota hadda falilaahi alxamdu oo gelgiduda la howlgeliyey oo mudug qayb ka mida la howlgeliyey oo hiiraana la howlgeliyey qayb ka mid a wixii oo dhan way kala tageen maanta waxaa taagan oo keliya qayb yar oo weliba anugu hadda cidda dhan maba dhihi karee qayb yar ayaa lagu danaysanaya inta yarna waxaan leeyahay war nimayaho waad le ateene war ma haysaane ilaahay qalbigiina ha soo celiye waxaan leeyahay ilaahay u towbadkeena dadkiini ka mid noqda shabaabna cid waxay u dhimaysa lama arko oo annagaa ku dhex nool xawaadle intaas ka tiro badan oo ku dhowr jibaarmaya ayaa xarakatu shabaab mujaahidiin la nool wax dhibaato islaamkaas ay ka tirsan yihiin shareecada islaamka ay xukun tagayaan wax culaysana ma qabno insha allah waxaan leeyahay nimankaas lagu adeeganana ilaahay ha u toobadkeeneeno waxa ay ku jiraan ha ka soo noqdeeno imaa hadday ka soo noqon waayaan sida hadda dhacday isi ka daran ayaa dhacaysa maalin kasta in baktigooda banaanka lagu jiida waayah waan gartay maxay tahay marka fariintaada guud ee aad usoo jeedin lahayd ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan u jeedinayaa annaga waxaan sheeganaa islaam waxaan leenahay dad islaamah ayaan nahay boqolkiiba boqol ayaan sheeganaa islaamkana ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaab ayuu u soo dejiyey maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu soo dejiyey in lagu dhaqmana loogu talagalay islaamka guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan u leeyahay maadaama kitaabkaas uuna dhex yaallo kitaabkaas inaan u gargaarno kitaabkaasaa gargaar noogu baahan waad u jeedaan in kitaabkii lagu tumanayo la jeexjeexayo la dhibaatanayo masqulaha lagu ridayo waad u jeedaan waxaan hadda meesha joogana waa caruurtii ay soo adeegsatay yahuud waay waxay u socdaanna waa kitaabkaas alle waa la soo tarbiyeeyey kadib annagana lagu soo fasahay marka ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah guud ahaan waxaan ugu baaqaa waxaan ku liibaanayna waa kitaabka alle kitaabka alle aan gacanta midib ku qabsanno aanna difaacanno intaasaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaa waayahay waad mahadsan tahay dhegeystayaal-kaasina waxa uu ahaa suldaan aadan tifow cilmi oo ah suldaanka guud ee beesha xawaadle qeybteeda degta koonfurta soomaaliya annagoo wax ka weydiineynay siday u arkaan ka odayaal ahaan dagaalkii maanta ka dhacay degmada moqokori ee bariga walaayada islaamiga ah ee hiiraan ee dhegta dhiiga loo diray askar iyo saraakiil aada u fara badan oo ka tirsanaa dowladda xasan sheekh